barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur dhambaalka ugu horreeya haddii aan ku boodo waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdi aadan kuulow yuunis aadan kuulow iyo xasan aadan kuulow nuuney aadan kuulow iyo ibraahim maxamed kuulow raxmo shaalle ibraahim iyo xabiibo shaalle ibraahim iyo ibraahim isaaq cabdow dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos ay halkani uga dirayaan yuusuf aadan kuulow iyo xaaskiisa hani cali nuur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ducada waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo weyl iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaal kalena waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah sharmaarka shariif cabdulaahi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar ayaanle aadan shariif cali xaashi iyo maxamuud aadan shariif cali xaashi iyo cabdi aadan shariif cali xaashi saxane shariif daahir dheere iyo nimco shariif daahir cabdulaahi shariif cashir muxidiin busiri shariif axmed iyo nuur ayaanle shariif axmed ciidiruus maxamed yare iyo saciid cabdi dheysi dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed shariif maxamed fuure iyo roode maxamed daahir oo meherkoodu uu ka dhacay jabuuti isku waara ayaan leenahay aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu laray saynab ciige maxamed iyo salaad maxamed shardi kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin ama libintaaseg ama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaaseg ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyayno
alla xodkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay warka xodkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay هلللي هنلفلف هاليامي خالقي الاحتقان هلللي هنلفلف هاليامي خالقي الاحتقان لبحشد ما بيننا هل لبلس عاشقة نبتاني وجعي الكوا أنا بدقليينو لبحشد ما بيننا هل لبلس عاشقة نبتاني وجعي الكوا أنا بدقليينو أنا بدقلينو
jacayl aan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay jacayl aan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay halliglegan hallexleexan soo lexadso ana laba halligdoonin halliglegan hallexleexan soo lexadso ana laba halligdoonin ama libintaseeg ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba ha nabadgeliyayno ama libintaseeg ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba ha nabadgeliyayno isnabadgeliyeyno
ladnaniyo barwaaqiyo laydha caafimaadkaan ku ladhay ladnaniyo barwaaqiyo laydha caafimaadkaan kugu ladhay
dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah xaashi axmed bedel iyo jaabir maxamed cabdi muuse cabdi aadan iyo mahad hubeeye hoodo axmed maxamuud xasan xiis sulub ramle maxamed cali maxamed maxamed cali maxamuud cabdi injineer culusow iyo dayax axmed hubeeye xaaji bishaar maxamed ow jaamac iyo cabdi birqadle cabdi xasan axmed xuseen nuur sheekh maxamed sheekh ibraahim iyo cabdirasaaq cashir qalinle raxma mahad hubeeye iyo ikhro nuur axmed hubeeye injineer borow iyo kamas faarax iyo asxaab kale oo fara badan waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan ambasadar cabdiraxmaan faarax ismaaciil iyo marwadiisa mumtaas oo ay gabro ugu dhalatay magaalada qabri dahare ee caasimadda gobolka qoraxi gabadhaas waxaa loo bixiyey zamzam waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin hambalyadanina waxay naga soo gaartay aadan maxamed aadan abshir buulle maxamed maxamed macalin manuur iyo maxamed yacquub daahir cabdinuur isaaq geedi iyo injineer xuseen iyo cabdi xasan axmed maxamed cali salaad aadan cali salaad iyo ibraahim aadan gedged iyo caadil yamaani aadan iidow ibraahim iyo cabdulqaadir xasan maxamed maxamed xuseen hindi iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere dhammaan dadkana waxay u hambalyaynayaan xasan maxamed roobow iyo muslimo maxamed isaaq oo uu wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo wiilkaasi waxaa loo bixiyey magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka macaan ee farxiya fiska
anuu alla ma aba jacayl
waxaan kugu dahayo walaha daris baa laabte qalbigaan kugu dahayo walaha daris baa laabte daryeelo daryeelo daryeelo hoyla dara qalbigaan kugu dahayo walaha daris baa laabte qalbigaan kugu dahayo walaha daris baa laabte daryeelo daryeelo daryeelo hoyla dara sidii wabiyada gurdura duubada caashaaqahani degay damaquna waa cishqiga qalbu lahadi xudaysamirana sidii wabiyada gurdura duubada caashaaqahani degay damaquna waa cishqiga qalbu lahadi xudaysamirana Thank you. نبذت وقيت الجعل كالجعل أودا درم دورينو نبارك صندلينا ننعدو ننعدو ننعدو كتبالا وينا ننعدو ننعدو ننعدو كتبالا qalbigaan kugu dahayo walaha daris baan laabto qalbigaan kugu dahayo walaha daris baan laabto daryeelo daryeelo daryeelo hoyla dara qalbigaan kugu dahayo walaha daris baa laabte qalbigaan kugu dahayo walaha daris baa laabte daryeelo daryeelo daryeelo hoyla dara
heesta dardaaran iyo farxiya fiska aan intaasi kaga gudubno waxaanu dib ugu laaban doonaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen warqaddan waxay naga soo gaartay sowda cumar sheikh iyo xasan cumar sheikh xabiibe cumar sheikh iyo xuseen cumar sheikh aamine cumar sheikh iyo cabdiraxmaan cumar sheikh iyo cabdi khaadir waa cabdulqaadir cumar sheikh abaayo jawaahir axmed iimaan iyo axmed cali owsahal cabdi cali owsahal iyo maxamed cabdi owsahal maxamed cabdi owsahal iyo bishaaro cali owsahal bare cabdi owsahal abyan bare cumar iyo suleybaan sheekh xasan geedi asxaabtan oo isku duubanaya waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan xaliimo cumar sheikh iyo xasan cali oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin taaniid kale oo dhalasho ayaan hayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi cabdilatiif ow maxamed iyo gudoomiye cabdiraxmaan gacmo dheere xariir xuseen guuleed iyo cabdicasiis gidhile axmed qani cabdi dheere iyo dhammaan dhallinyarada magaalada kaamic cumar baa la yidhi oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan cawaale ow maxamed cabdilaahi iyo samiire cabdi saciid oo wiil ugu dhashay magaalada burco wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed waxaan leenahay maxamed ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin dhinacii heesaha aan mar kale aadno goormaa kugu dambaysay gabar yahay baxsane iyo maxamed axmed kule gabadhay baxsani waan kuugu seele ayaa wiil barbaaro barkhadeed ku siiya gabadhay baxsani waan kuugu seele ayaa wiil barbaaro barkhadeed ku siiya ayaa balama maalmo aqalku bogsiiya ya burcooyin roobliyow bannaanku aroosa ayaa boodhka iyo baadka ilaasha ayaan hirigta baaliyo silaku bayaafe ayaan hirigta baaniyo silix kugu bayaafi gabadhyay baxsani waan kuugu seele ayaa wiil barbaaro barkhadeed ku siiya gabadhyay baxsani waan kuugu seele ayaa wiil barbaaro barkhadeed ku siiya ayaa balama maalmo aqalku bogsiiya iyo burcooyin roobliyow bannaankugu aroosa ayaa bilista xawalay suure ugu baqa yaa gaga butaysto ciyaarkaaga booda yaa gaga butaysto ciyaarkaaga booda gabadhay baxsani waan kuugu seele ayaa wiil barbaaro barkhadeed ku siiya gabadhay baxsani waan kuugu seele ayaa wiil barbaaro barkhadeed ku siiya ayaa baayadiisa kugu badhbadhaadho bogacaanaheedii ayaa kula balxadao ayaa barashadaadiyo aragga badsada yaan indhabu'doodayo kaa waayin baashi yaan indhaaba udoodayo kawaayin baashe
oo tahay waxaan filayaa in dad badan ay waayo waayo soo xasuusteene waxaa haatan noo baaqeeya hooy isniine yuusuf mareexaan iyo adeer maxamed axmed cabdi shukri xasan axmed maxamuud xasan axmed farxiye xasan axmed cabdulaahi maxamuud saalax iyo cali maxamuud saalax nasre cali maxamed iyo xuseen jaamac axmed iyo cabdi xasan axmed faysal shire shabeel cumar cali xarbi dhammaan dadkaas waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan sayid cali soomane iyo nimco xasan axmed oo wiil ugu dhashay magaalada beled xaawe ee gobolka gedo wiilkaasi waxaa loo bixiyey xamza waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadda ugu dambaysana waxay naga soo gaartay dadka kale ah cabdi aadan kuulow yuunis aadan kuulow iyo xasan aadan kuulow ibraahim maxamed kuulow iyo raxmo shaale ibraahim xabiibo shaale ibraahim iyo ibraahim isaaq cabdow dhammaan dadkani waxay u hambalyeynayaan yuusuf aadan kuulow iyo hani cali nuur oo arooskooda uu ka dhacay dhowaan magaalada nairobi ee xaafadda islii waxaan leenahay isku waara gabar iyo caano wiil iyo caano iyo guri barwaaqo ah aamiin heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doonana waa ruun iyo codka macaan maxamed xasan xuseen lafoole heestaasi ayaa ugu dambaysa barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha ee galabta tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhabarta adhaxda iyo unugyada dhiige jirka laxaadka intiisa kale adimaadii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa mase laha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa mase laha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaanibka ku jeclahay ugu runay ugu cadaanibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaanibka ku jeclahay ugu runay ugu hadalka ku jeclahay aroortii yorokoday iyo gudgoonkii gufaaxaday xareedii iontatiyo raxmadan ku ildogsadaa ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur dhaalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur dhaalaxshay xubnaha jidka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaasan babada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan aasaaskii udubdhigiyo aqalka tiir isu hayay aasaaskii udubdhigiyo aqalka tiir isu hayay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaasan babada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay abaalkaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay abaankaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay